kulanti wacan caruuray ku soo dhowaada barnaamijkan oo nugu hadlayno xaquuqda caruurta iyo dabaaldega maalinta caruurta adduunka barnaamijka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo xamse ismaaciil maxameda waxaana igala qayb geli doona caruur kala joogta magaalooyinka kala duwan waxaana idiin soo saaray midiya inkii qaybta soo saarista barnaamijyada barnaamijkan qaybihiisa dambe waxaan ku maqli doonaa caruur ka hadlaysa xaquuqdooda iyo waxa ay mustaqbalka rajaynayaan waxaa kale oon ku soo qaadan doonaa heshiiska qaramada midoobay ee xaquuqda caruurta ku soo dhowaada barnaamijkeenna labaatanka bisha koob iyo tobnaad waa maalinta loo aqoonsaday maalinta caruurta adduunka waxaa maalinkaas adduunka ka dhaca dabaaldegyo loo samaynayo caruurta iyo kulamo looga hadlayo xaquuqda caruurta waxaa jira heshiiska qaramada midoobay xaquuqda caruurta qodobada ugu muhiimsan ee heshiiska waxaa inoo soo koobayaa shukri caabi cabdi iyo cabdimaalig maxamuud maxamed caruuray ma ka warhaysaan in labaatanka bishan koobiyo tobnaad ay tahay maalinteenii maalinta caruurta adduunka oo weliba dowladda federaalka ahi ay sanadkii labada kun tobaniyo shanta bishii tobnaad koob iyo soddonkeedii ay ansixisay heshiiskii xaquuqda caruurta heshiiska xaquuqda caruurta waxa uu ka kooban yahay afartan iyo labo qodob waxaana dhammaantooda ay ka hadlayaan yaa caruur ah xuquuqda ay leeyihiin caruurta iyo waxyaabaha aan lagu samayn karin tusaale ahaan qodobka saddexaad ee heshiiska qaramada midoobe ee xuquuqda caruurta waxa uu leeyahay dhammaan hay-adaha la shaqeeya caruurta waa in ay u howlgalaan xaqiijinta waxa danta weyn ay ugu jirto ilmo kasta qodobka afaraad isaguna waxa uu leeyahay dowladuhu waa in ay dhammaan xuquuqahaas u diyaariyaan caruurta waxaa kale oo heshiiska ka mid ah qodobka toddobaad oo isna u qoran sidaan dhammaan caruurta waxa ay xaq u leeyihiin in ay helaan magac si sharci ah loo diiwaangeliyey iyo dal u dhalasho muwaadinnimo caruurtu waxa ay sidoo kale xaq u leeyihiin in ay ogaadaan ayna intii suuragal ah iyo daryeelka ka helaan waalidkooda qodobka koobiyo tobnaad ayaa isna waxa uu qorayaa dowladuhu waa inay qaataan talooyinka ay ku muujinayaan in caruurta si aan sharci daro ahayn looga qaado dalkooda sidoo kale heshiiskan waxa uu caruurta adduunka ku nool oo aan anagu ka mid nahay xaq u siinayaa in ay fikrad ku yeeshaan go'aamada iyaga saameynta ku leh marka la gaarayo qodobka labiitobanaad ayaa arintaas ka hadlaya waxa uuna leeyahay marka ay dadka waaweyn qaadanayaan go'aamo saameyn ku leh caruurta caruurtu waxa ay xaq u leeyihiin inay sheegaan waxa ay tahay in la sameeyo iyo in lagu xisaabtamo aaraada ay ka qabaan caruurey ma la socotaan in heshiiskan caalamiga ahi uu caruurtu xaq u siinayo inay warbaahinta door ku yeeshaan oo ay warar la isku haleyn karo helaan aan idin aqriyo qodobka tobaniyotoddobaad waxa uu qorayaa caruurtu waxa ay xaq u leeyihiin inay macluumaad la isku haleyn karo ka helaan warbaahinta telefishinada idaacadaha iyo wargeysyadu waa inay bixiyaan macluumaadka ay caruurtu fahmi karaan waana in aanay dhiirigelin waxyaabaha dhaawaca u geysan kara caruurta
waa ay mahadsan yihiin shukri caabi cabdi iyo cabdimaalik maxamed maxamuud oo noo soo koobayay qaar ka mida qodobada ku qoran heshiiska qaramada midoobay ee xaquuqda caruurta qayb kale oo ka mida heshiiskaas ayaa inoo soo socda dhiirigelinta daryeelka la sheekaysiga iyo in lala dabaaldego caruurtu waa u muhiim maxaa yeelay waxaay u keentaa farxad badan iyo inay helaan jawi ay ku soo bandhigaan waxyaabaha ay jecel yihiin caruuray aan dhegaysanno qaar ka mid a caruurta soomaaliyeed oo iyagoo jooga deegaano kala duwan ka hadlaya waxa ay jecel yihiin inay mustaqbalka noqdaan iyo hamigooda noolo dheho xamdi qaasan cabdi waxaan jeclahay rajadeeda waxay tahay inaan noqdo macalimaad macalimad iskuulka xisaabta dhigta anaa magaceygu yahay shaafi cabdirasaaq xuseen daahir mustaqbalka cadeynayaa inaan noqdo macalin anigu magaceygu yahay maxaa cabdirasaaq salaad markii waxbarashadii dhimaato waxaan jeclahay inaan noqdo doctor anigu magacaygu waxaa weeye cabdulaahi maxaa cali waxaa rajeynayaa inaan noqdo dhakhtar anigu magacaygu yahay maryan xasan maxamed waxaa waxaa rabaa inaan noqdo maamule anigu magacayga yahay musadaq cabdi axmed waxaa rabaa inaan mustaqbalkayga noqdo darawal anigu magacayga yahay anas cali maxamed mustaqbalkaad jeclahay waa maclimad cabdinaasir fasal jaamac markaan waxbarashada dhameeyo waxaan rajeynayaa inaan noqdo macalin dugsi anigu magacayga saabri cabdimaame haddaa su-aashaas guda oo dhigta oo fasalkayga yaalay filtiri waxaan rajeynaya inaan noqdo macalima dugsi way mahadsan yihiin waxaad dhegaysanayseen qaar ka mida carruurta oo ka hadlaya waxa ay jecel yihiin inay mustaqbalka noqdaan haddana waxaan idiin soo gudbinaynaa warbixin ku saabsan caqabadaha ay carruurtu la kulmaan waxaana inoo akhriyayaa ubax maxamed nuur iyo cabdikaafi cabdilaahi axmed carruur badan oo naga mid ah waxaa haysta caqabado dhanka nolosha ah kuwo aan waxbaran baa jira kuwo aan caafimaad helin ayaa jira kuwo badanna waa qaxooti kuwa kalena badnaan ma helaan biyo nadiif ah oo ay cabaan
haddii carruurta aan waxbarasho loo dirin waxaa lumaya mustaqbalkooda oo waxaa laga yaabaa inay noqon waayaan qof isku filnaada oo hadhowda waxqabsada
haddii aan caafimaadkooda laga shaqayn iyadan waxay keeni kartaa inay korinimadoodu hoos u dhacdo oo ay heli waayaan awooddii ay u baahnaayeen si ay u koraan
garaacidda iyo in carruurta la niyo jibiyo oo lagu yidhaahdo hadallo aan wanaagsaneyn waxay dhaawac u geysan kartaa maskaxda carruurta cunuga aadka loo garaaco ama maskaxda laga bahdilo ma helo koriimo maskaxeed oo ku filan awoodna uma yeelan karo inuu wax isweydiiyo carruurta oo xoogooda si sharci daro ah loogu shaqaysto ama loo diro shaqo maskax ahaan ama jir ahaan saameyn ku yeelan karta waa dembi laga galay ilmaha dhibkaas lagu sameeyey hooyo iyo aabe carruurta waxay u baahan tahay inay hesho waxbarasho caafimaad iyo dhammaan adeegyada aasaasiga ah hooyo iyo aabe ha karaacin ilmahaaga saaxiib la noqo oo la sheekayso carruurtaada sida aad warbixintaasi ku maqlayseen carruurtu waxay xaq u leeyihiin inay helaan daryeel caafimaad waxbarasho cunto deegaan biyo iyo dhammaan wax kasta oo naftooda ku horumari karto la sheekaysiga iyo talasiinta carruurta inta ay yaryar yihiin waa u muhiim koritaankooda maxaa yeelay waxay la sheekaysigaasi iyo talasiintaasi ka dhex helayaan in maskaxdoodu go'aansato waxa ay jeclaan lahaayeen inay mustaqbalka noqdaan weli dhegaystayaal waxaad degaysanaysaan barnaamijkan kaga hadlaynay maalinta carruurta adduunka haddana ku soo dhowaada qayb kale oo ka mida warbixinta heshiiska qaramada midoobay ee xaquuqda carruurta waa kuwan mar kale shukri caabi cabdi iyo cabdimaalik maxamed maxamuud oo halkaasi nooga sii wadaa qodobka sagaal iyo tobanaad ee heshiiska qaramada midoobay ee xaquuqda carruurta waxa uu qorayaa dowladuhu waa in ay hubiyaan in carruurta si habboon loo daryeelo iyo in ay ka ilaaliyaan rabshad gacanka hadal xadgudub iyo dayacaad u geystaan waalidiintooda ama cid kale oo daryeelaysa
caruuray heshiiskan waxa uu si gaar ah u daryeelayaa caruurta naafada ah sow lama socotid in caruurta naafada ahi ay kuwa aan naafada ahayn ka baahi badan yihiin haddaba qodobka labaatan iyo saddexaad ee heshiisku waxa uu leeyahay caruurta qaba naafanimada nooca ay doonta ha ahaatee waxa ay xaq u leeyihiin daryeel iyo taageero gaar ah si ay ugu noolaadaan nolol dhammaystiran oo madax bannaani leh dhanka caafimaadka iyo adeegyada muhiimka ah ayuu heshiiskan siinayaa carruurta wuxuuna qodobka labaatan iyo afraad ee heshiisku leeyahay carruurtu waxa ay xaq u leeyihiin daryeel caafimaad oo tayo wanaagsan leh biyo nadiif ah cunto nafaqo leh deegaan nadiif ah si ay ugu barbaaraan caafimaad qab dalalka hodanka ah waa in ay dalalka saboolka ah gacan ka siiyaan sidii ay arrimahan waxqiijin lahaayeen
qodobka labaatan sagaalaad ee heshiisku waxa uu leeyahay waxbarashada caruurtu waa in ay sida ugu dhammaystiran u kobcisaa shaqsiyadda xirfadda iyo awoodaha ilmo kasta waa inay caruurtu ku dhiiragelisaa inay ixtiraamaan waalidkooda dhaqankooda iyo weliba dhaqamada dadka kale sidoo kale qodobka soddon iyo sideedaad ayaa wuxuu dhigayaa in dowladuhu aanay ogolaan in caruurta ka yar lix iyo toban sano ay ku biiraan ciidamada qodobka afartan iyo labaad ayaa waxa uu farayaa dowladaha inay waalidiinta iyo caruurtaba baraan heshiiskan caruurey ma ogtahay da-da caruurta waxaa laga wadaa qofka ka yar siddeed iyo toban sano jir marka la eegayo heshiiskan
waxbarashadu waa u muhiim carruurta waxaa jira carruur badan oo aan fursad u helin in waalidkooda ay buuxiyaan baahidii waxbarasho laakiin iyagoo fursaddaasi buuxiyey oo iyagoo shaqaysta haddana waxbartay waa kan mid ka mid ah carruurtaas iyagoo shaqaysanaya haddana waxbarashada ka daalin magacaygu waxaa la dhahaa cabdirasaaq ciise cabdulaahi shaqada waxaan qabtaa baalishka maalinta waxaa iga soo gashaa ama afartan ama konton ama lixdan maalinta ugu yartayna soddon baa iga soo gashaa siddeeddii saacan bareefid aadaa waxaan ka soo baxaa sagaalkii saac sagaalkii saac markaan ka soo baxana waxaan sii aadaa banuun iyo waxaasan sii aadaa banuunigaas aan soo ciyaarna gelin ka hor ilaa lix saacaan shaqaynaa lix saac marka la gaaro wax yar baa indhaha gaduusanaa markaan gaduusado indhaha waa soo kacayaa markaan soo kaco iskoolkan aadaa siddeeddii saac markaan aado sagaal saac iyo waxaasaan ka soo baxaa mustaqbalka waxaan rajaynayaa shaqadan shaqa ka fiican oon qaban kara insha allah inaan helo wuu mahadsan yahay wiilkaas oo ka hadlayey qaabka waxbarashada iyo shaqada iskugu wado carruurey waxaad soo dhegaysateen xaquuqda carruurta haddaba haatan ku soo dhowaada qaar ka mida carruurta oo ka hadlaya dareenkooda xaquuqda ka maqan iyo waxa ay jeclaan lahaayeen inay helaan xaquuqda caruurtooda waxaa lagu ilaalin karaa in la sameeyo manaahij dowladda leedahay haddana weliba lacag la'aana waxaan jeclaanaa bulshada inaan la wadaago waxaan jeclaanaa inaan bulshada la wadaago nabadgelyo nabadgelyo fiican iyo wada shaqayn inay dowladda wada shaqayn fiican la sameeyaan inaan waxbarasho nadiif aan helo caafimaad nadiif aan helo iyo meel hooy fiican oo nadiif aan helo xuquuqda leya waa inaa waxbarasho toosan iyo caafimaad iyo nabadgelyo waxbarashadeena inaan si xornimo ah u qaadan karno aa heli karno waqti walbo canaabsi aan ku jiri karin waxaan jeclaanahay inaan laga qabto in isla socdo in amniga la ilaaliyo waxaan jeclaalahay inaa meel waxbarashada inaan fri lii dhigo caafimaadkee iyo meel aan nabadgelyo leh xuquuqda leeyaha waxaa meel meel caafimaad caafimaadkay iyo iyo meel meelna caafimaad ah ku hela iyo meel nabadgeliyo waay mahadsan yihiin carruurtaasi weli waxaad degaysanaysaan barnaamijka aan ugu tala galnay inaan carruurta kala qayb galno xuska maalinta carruurta adduunka ka soo qaad haddii si kadisa aad ku aragto oo iskuulkaaga ama meel aad joogto uu kugu soo booqdo madaxweynahaaga maxaad ka odhan lahayd ama aad weydiin lahayd su-aashaas waxaan weydiinay qaar ka mida carruurta barnaamijka ka soo qayb gashay waxaanay ku jawaabeen
madaxweynaha waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo waxbarasho oo waxbarasho fiican iyo nabadgeliyada inuu noo ilaaliyo iyo ballanqaadyada uu noo sameeyo inuu noo fuliyo madaxweynaha haddii la kulan waxaa jeclaan lahay inaad dadka oo bulshada soomaaliyeed wuxuu u sameeyey inaa ugu mahad celino kow madaxweynaadii la kulmo waxaa kala hadlayaa arrimaha ardayda dhallinyarada oo shaqala'aantahaas inay shaqo helaan ardayda inay horumarto waxyaabo badanaa kala hadlaa anna waa jecla inaad siyaasad barto madaxweynaha waxaan ka xusalahay inuu waxbarashada frii noo dhigo ballanqaadkoo noo qaadana inuu noo oofiyo caruurtana inuu wax u qabto caruurta
waa hagaag dhegaystayaal intaas waxaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkii aan uga hadlaynay xaquuqda carruurta kaasoo aan uga u qaybgelinay dabaaldegga maalinta carruurta adduunka barnaamijka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo xamse ismaaciil maxameda waxaana igala qayb galay cabdikaafi cabdimaalik ubax iyo shukri oo warbixinta iyo sheekooyinka noo akhrinayay waxaana barnaamijka soo saaray miidiya ink qaybta soo saarista barnaamijyada carruuray tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo